Isticmaalayaasha baraha bulshada ayaa ka fal celiyay soo jeedinta Mareykanka ee ku aadan xabad joojinta degdega ah ee dhex martay Ruushka iyo Ukraine, taasoo qayb ka ah dadaallada maamulka Trump uu ku doonayo in si dhab ah loo afjaro dagaalka labada dal kaasoo socday in ka badan saddex sano. Mareykanka ayaa soo jeediyay xabad joojin degdeg ah oo la dhex dhigo labadan dal oo ay dirirtu dhex marayso, taasoo soconaysa muddo soddon maalmood ah, iyadoo intaas laga kordhin karo muddadaasi kadib wadahadal wadajir ah oo saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Ukraine ay ku yeesheen magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga. Sidaasi darteed, Washington waxa ay si degdeg ah u qaadi doontaa xayiraaddii ay ku soo rogtay inay xoog sirdoon ah la wadaagto Ukraine, waxayna dib u bilaabi doontaa bixinta kaalmada dhanka amniga. Madaxweynaha Ukraine ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu uu aqbalay soo jeedinta Mareykanka, isagoona ugu baaqay Washington inay ku qanciso Ruushka inuu sidaasi sameeyo. Taasi beddelkeeda, aqalka Kremlin-ka ayaa sheegay inaysan Moscow ku degdegin jawaabta laga bixinayo soo jeedinta Mareykanka, halka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka aysan meesha ka saarin inay la xiriirto wakiilada Mareykanka maalmaha soo socda. Soo jeedinta Mareykanka ayaa kusoo beegantay iyadoo ay isbeddelo ka jiraan saaxadda dagaalka, halka Ukraine ay qaaday weerarkii ugu ballaarnaa tan iyo markii uu bilowday weerar weerarada ka dhanka ah caasimadda Ruushka ee Moscow waxaana weeraradaasi u adeegsaday 343 diyaaradood oo kuwa duuliyaha lahayn ah kuwaasoo qaarkood gaaray bartilmaameedkoodii isla markaana sababay burbur xooggan. Ruushka ayaa ka jawaabay weerarada Ukraine isaga oo 126 diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn ku weeraray dhowr gobol oo ka mid ah dalkaas. Ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay dib u qabsadeen dhul dhan boqol kiiloomitir oo isu wareeg ah oo ka tirsan gobolka Karuush ee dhaca xuduudda labada dal, waxayna milatariga Ruushka hal maalin gudaheed la wareegeen laba iyo toban magaalo oo dhacda gobolka Karuush. dadka ka falceliyey arrintan oo aad u badan ayaa waxaa ka mid ahaa amaara oo bartiisa twitterka ku soo qoray waxay Ukraine geliyeen dagaal ka dhan ah Ruushka iyagoo baabi'iyey awooddii iyo dhaqaalihii Yurub waxayna ku qasbeen madaxweynaha Ukraine inuu ka tanaasulo khayraadka dabiiciga ah iyo macdanta naadirka ah ee ku jirta dalkiisa ninkan ayaa intaasi ku diray in Mareykanka uu qayb ka yahay dagaalada ka socda adduunka isagoo dalal badan cagaha u geliyey mahadhooyin aysan mahadin ugu dambeyntiina keentay inay gebi ahaanba burburaan Turki Saalax waxa uu muujiyey siduu aaminsan yahay in wadaxaajoodidii lagu dhexdhexaadinayay labadan dal ay ku soo idlaadeen sidii uu Ruushka rabay wuxuuna yidhi waxaynu garanay natiijooyinka ay ku qanacsan yihiin siyaasiyiinta Ruushka oo ay ugu muhiimsan tahay xabad joojinta iyadoo uu Ruushku uu sii haysto dhulkii uu qabsaday Ukraine ay dhankeeda sii haysato xaqa ay leedahay inay ku dhaqaaqdo sheegashooyinka siyaasadeed ee uu isticmaasho awooddeeda ganacsi iyo midda dhaqaale si ay ugu cadaadiso Ruushka inuu dib uga baxo dhulka uu ka qabsaday Ukraine ninka lagu magacaabo Azar ayaa isna dhankiisa soo xigtay xaqiiqooyinka cusub oo dhacay wuxuuna xusay in magaalada Zudha ay tahay magaaladii ugu dambeysay oo dhacda gobolka Kurush ee ka baxda gacanta milatariga Ukraine wuxuu intaa ku daray haddii magaalada ay gacanta u gasho milatariga Ruushka waxay la macno tahay in Ukraine ay lumi doonto dhammaan joogitaanka ay ku leedahay Ruushka waxayna sidoo kale saameyn weyn ku yeelan doontaa mawaaqifta wadahadalka ee Ukraine iyo Ruushka. Xaydar Salmaan waxa uu isna dhankiisa sheegay in maamulka Mareykanka ee hadda jira uu ku lug leeyahay xasradaha caalamka ka jira wuxuuna yidhi waxaan aaminsanahay haddii Trump uu rubc ka mid ah dalkiisa ku bixi lahaa bariga dhexe uu joojin lahaa dhammaan dagaalada laakiin waxaa noo cad inuu isaga yahay cid horinaysa dagaalada ka socda bariga dhexe iyo meelaha kale